faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad warka habeen aad ku maqli doontaan waxaa ugu daroon khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk iyo hay-adda gacanta ku haystay isbitaalka yardameen ee magaalada caasimada ahi muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo maanta u fadhiisatay kiis loo haystay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qaybta lixnaad ee ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ee taageersan dowladda federaalk soomaaliya oo xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka dalbaday in maalinta beri ay soo xaadiraan si loo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenka galmudug khilaaf xoogan oo ka dhex tagan maamulka magaalada marka iyo xarunta gobolka shabeellaha hoose dowladda kenya oo bilowday qorshe ay uga hortegaysay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya u qaybisay degmooyinka gobolka godo ee maamulka jubbaland maamulka galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo sheegay inay dib ula midoobi doonaan maamulka ilasun ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo hubka dhegeyst iyo aruurin ka bilaabay degmada balanballe ee gobolka galgaduud dhegeysta dacwadda hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed iyo xisbiga himilo qaran oo maanta dib uga bilaabatay magaalada caasimadaha muqdisho madaxweyne ku-xigeenka galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo sheegay in guuldarro ay ku dhammaan doonto doorasho maalinta beri ah ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka hirshabeelle oo bulshada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ugu baaqay in ka digtoonaadaan isticmaalka webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intaasaan maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookoran warka habeenee reediyo cadaado goor u diyaagarow warkaas hoontaas ka faahfaahas
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada dhegaystanayo waa habeen sabdii axad ay soo gelayso kowda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsasooraha caaway waa mahad nuur axmed iyo cumar axmed raxam saxiifo anigoo xasan ayadan warramee doon ee kusoo dhawaada warkii oo dhan khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adda gacanta ku haysa isbitaalka yardameen ee magaalada caasimadaah ee muqdisho dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inaysan jirin shiis shaqo iyo mid howlgelin oo kala dhexeeya hay-adda yardameeni islamarkaasna howlaha isbitaalkaas yardameeni laga wado ay baalimarsi yihiin sharciga iyo qawaaniinta dalka u degan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in haydaasi ay ku xaggoobtay qowlinta u taalla dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka islamarkaasna loo baahan yahay in ay joojiso shaqada ay ka wado isbitaalka yardameyne ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho war-saxaafidka soo saarta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ku saabsanaa isbitaalka yardameyne ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa u qornay sida tan wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada waxay caddaynaysaa inuusan jirin heshiis shaqo iyo mid howlgelin oo kala dhexeeya hay-adda yardameyne wasaaradda waxa ay xaqiijinaysaa in hay-adaasi shaqada ay wado isbitaalka yardameyne iyo howlaha caafimaad ee kale ay yihiin howlo balmarsan sharciga iyo qawaaniinta dalka u degan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka waxay dadka ee dalka aan ololahana ee turkiga uga mahadcelinaysaa isbarataagooda walaalnimo iyo gurmadka baaxadda leh ay u filiyaan dadka walaalaha ee soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka ooma dulqaadan karo in kaalmada bini-aadamnimo iyo taakulaynta walaalnimo ay noqdaan kuwa lagu fashado dano gaar ah laguna dhigo deeqahaas iyo kuwa laga macaasho oo ganacsi laga dhigto iyadoo dadka soomaaliyeed ay baahan weyn u qabaan adeegyada caafimaad oo ay ugu deeqeen walaalada waddanka turkiga wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa mas-uul ka ah dhammaan adeegbixiyaasha caafimaadka dalka cid kasta oo aan u haysan ogolaasho shaqay iska bixin karto adeegyada caafimaadka si iskeed ah ma jirto qolo gaar ah oo wakiil nooga noqon kartana wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya qorsheynta iyo fulinta adeegbixinta caafimaadka iyo daryeelka bukaanka soomaaliyeed waxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ka qaadaysaa dadka u bareeray jibinta sharciga iyo kutumashada qawaaniinta tallaabo adag oo waafaqsan sharciga dalka iyo qawaninta caalamiga ah gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay kiis loo haysta askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta lixnadaad ee ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee milatariga soomaaliya qaybta lixnadaad ee ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxay u fadhiisatay dacwad loo haystay askar ka tirsan ciidanka milatariga soomaaliya kuwaas oo dhibaatooyin ka geystay deegaanada maamulka koonfur galbeed si gaara magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ee sanayaashan ayaa loo haystaa dalil iyo sidoo kale dhibaatooyin dal shacab ay u geysteen deegaanada koonfur galbeed waxaana maxkamadda maanta u fariistay kiiska loo haysta raggaasi ugu horeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee qaybta lixnaad ee ciidanka milatariga soomaaliya gaashaanle abshir maxamed aadan ayaa waxa uu maxkamadda ku hor aqriyey qaraalka laga qoray eedasanayaashaani eedasanaha koowaad waxaa si gaar ah lagugu eedaynayaa in aad ka gadatay inaad ka gaday afar boqol oo xabo oo beeke ama oo aad ku qarisay bac madow nin lagu magacaabo maxamed aadan maxamed qalinleh eedaysanaha labaad waxaa si gaara lagugu eedaynayaa in aad gaariga dushiisa ku soo rartay caws islamarkaana ku qarisay cawskaas sanduuq rasaasta sanduuqa rasaasta gelisayna meel hoose ee baabuurka dhexdiisa ah eedaysanaha saddexaad adna waxaa lagugu eedaynayaa in aad fududaysay kana qayb gashay kana qayb qaadatay khiyaanada lagu xaday sanduuqa rasaasta waxna ka ogeyd markii suuqa cirtoogta la geynayay marka waxaan codsanaynaa inay muteystaan isla ciqaabtii ay geysteen oo ahayd maadaama ay sharaftii ciidankii xooga dalka ay dhaawaceen shaqadii loo diro lagu aaminana ay kaga faa'iidaysteen inay rasaastaas ka iibsadaan ayagoo og in maanta ay soomaaliya cunaqabatan xag hubka saaran tahay dagaalkii dhacayna loo dalbaday rasaastaa marka ay u geysteen marka ciidanka dhaawac oo sharaf ah oo shaqadii ciidankiina waxaa ku habboon inay ku kaceen waxaan codsanaynaa inay muteystaan ciqaab adag islamarkaana lagu xukumo xukun aada u muhiimsan oo lagu tixraaco qodobada eedda kuxusan aan kusoo eedeynay
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ee taageersan dowladda federaalk soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka dalbaday in maalinta beri ah ay soo xaadinaan si lagu doorto madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal oo maanta shir gudoomiyey kulankii golaha xubnaha baarlamaanka labaad ee ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dhici doonta maalinta beri ah oo waqti loogu talagalay oo ah labada bisha februari ee sanadka laba kun iyo labaatan wuxuuna xildhibaanada xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ku wargeliyey in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay beri ay dhici doonto sidaas daraadeedna xildhibaanada looga baahan yahay in dhammaantood ay soo xaadiraan islamarkaasna kasoo qayb galaan doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo maalinta beri ah labada bisha februari ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo uu sheegeen doorashadaasi ay kasoo qaybgeli doonaan xubno ka socda beesha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya biri nagala soo qayb galaan intaynu racaan u diyaargarowno maxaa inta hore loo saaxido waxaan u malaynayaa kaandheynkii waa lasoo dhamaystee waa salaada la yidhaha istiqaada ama ducada istiqaada waa taqaaniin marka waxay ila tahay
doorasho abri ka dhacaysa dhuusamaraab ayaa noqon doonta tii saddexaad oo madaxweyne lagu doortaan waxaa laba madaxweyne oo laba maalmo ay kala sugu yihiin magaalooyinka dhuusamareeb iyo magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ee gobolka mudug khilaaf xoogan oo meesha ugu xumee taagan ayaa iminkaas soo kala dhex galay maamulka magaalada markay xarunta gobolka shabeellaha hoose cawl cisaan cadawarkan hafaafaahay khilaafkan ayaa waxa uu dhexeeya guddoomiyaha degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenada magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose qaarkoodna waxa ay noo sheegeen in aynan teginin xarumihii ay mas-uuliyiintani ku wada shaqaynayeen sababo la xiriira khilaafka markaani ka dhex taagan kaas oo sida la tilmaamay u dhexeeya guddoomiyaha magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa oo dhammaantood isku barbar noqday islamarkaana kasoo horjeeda guddoomiyaha degmada marka sidoo kale waxay wararku tilmaamayaan in laga cabsi qabo in mas-uuliyiintan khilaafkooda oo maalmihii dambe loo caal waayay inuu saameyn ku yeesho xaaladda amni ee magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a guddoomiye ku-xigeenada ayaa waxay u sheegeen inay ka cabsi qabaan in dhinacyada gacanka hadal loo dhex maro maamulka koonfur galbeed ayaa dhankooda lagu dhaliilay inay wax ka qaban waayeen doorka ayna ka gaabiyeen doorkoodii ku aadanaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka jira magaalada marka mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ku kala sugan yihiin guryahooda islamarkaana wada shaqayntii ay dhammaatay taas oo dhali karta in gacanka hadal u yimaado haddii koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalku aynan tillaabooyin deg deg ah aynan la imaanin islamarkaana aynan u soo gurmadin magaalada marka oo ay sheegeen in xaaladeedu ay cakiran tahay haddii khilaafkani uu sii jiro magaalada waxa ay hore ula daala dhacaysay sida mas-uuliyiintu ay sheegeen xaalado amni oo kaga imaanayay dhinaca al-shabaab oo deegaano ka tirsan gobolkaasi ka dagaalama islamarkaana dhowr jeer isku dayay inay la wareegaan magaalada taasoo markaana ay usii dheer tahay magaalada marka in khilaaf uu ka dhex taagan yahay mas-uuliyiintii xilka uu ka saarnaa arrimaha amniga iyo sidoo kale dhammaan howlaha la xiriira
maasena saaxiib dowladda kenya ayaa la sheegay inay bilowday qorsho ay uga hortegaysay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay u qaybisay degmooyinka gobolka guud ee maamulka jubbaland sida warkan ay ku faahfaahinayso hodan axmed cabdi dowladda kenya ayaa bilowday tillaabooyin ay ku fashilinayso qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ay ciidan heer qaran ah ugu hirgelinayso deegaano ka tirsan maamulka jubbaland ee xiga xuduudda labada dowladood ee dhanka gobolka gado dowladda kenya ayaa la sheegay inay wado abaabul ay doonayso inay ku abuurto kala shaki soo kala dhex gala ciidamada dowladda soomaaliya iyo shacabka gobolka gado si ay uga hortagto ciidanka dowladda soomaaliya ay diyaaradaha ugu daabushay degmooyinka luuq doolow iyo baardheere saraakiil kenyaati ah ayaa la xaqiijiyey inay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan degmooyinka aysan weli gaarin ciidamada dowladda soomaaliya oo ay ka mid yihiin degmooyinka beled xaawe iyo ceelwaq kadib markii dowladda soomaaliya ay ciidamo geysay qeybo ka tirsan gobolka gedo sida idaacadda uu u sheegay axmed barre sheekh cabdulaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi kaasi oo xusay inuu soo dhoweynayaan ciidamada booliska ee dowladda soomaaliya ay u qeybisay degmooyinka uu saameeyey khilaafka maamulada jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya maasha allah ne aada iyo aad bay dowladda kaalintii lasaba u gashay waxaan qabnay waayahan walka badan waxaan ka baqaynaa inay dagaalo sokeeya qarxaan in dhibaatooyin ay soo noqdaan baan ka baqaynay laakiin hadda maasha allah dowladdii gacan weyn bay ka geysatay gobolkii gedo ciidamadii daraawiishta ee booliska ahaana way kusoo daabushay ciidankii ciidankii soomaaliya ee maanta inay ku adeegtaan ay rabeen way ka gacan taageen waxaas way diideen xaasha lilah maasha allah waa ciidan qaran waxay sugayaan ciidamo dowladda ka socda oo federaalka oo la wareego maamuladii iyo awooddii meesha si toosa ula wareego ayay sugayaan ciidankana waana iska warqabnaa waana isla hadalnaa mar walba waxayna diyaar u yihiin cid kasta oo dowladda qaranka soomaaliya ka socota ee federaalka inay la shaqeeyaan marka insha allahi raxmaan waa meel fiican bay maraysaa dowladda federaalka ayaa weli ciidamo kusii daabulaysa gobolka gado waxaana mas-uuliyiinta jubbaland ay walaac ka muujiyeen ciidamada oo ay xuseen in dowladda soomaaliya ay ku qalgalgelinayso maamulkaasi jubbaland
maamulka galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf ee ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug ayaa sheegay inay dib ula midoobi doonaan maamulka eela sunno ee ku sugan magaalada dhuusamreeb ee caasimada galmudug xildhibaan maxamed xasan geelle oo ka madax xubnaha baarlamaanka ee ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qaybna ka ah xildhibaan uu soo dhisay madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf ayaa sheegay in durbo ay bilowdaan daallo lagu nabadaynayo maamulka eela sunno jaamaca ee ku sugan magaalada dhuusamreeb ee caasimada galmudug iyo sidoo kale madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf maamulkiisa oo hadda ka howlgala magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee maamulka galmudug xildhibaan maxamed xasan geelle oo la hadla radio cadaada wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya dhibaato ay ku tahay jiritaan galmudug islamarkaasna eela sunna iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf ay bilaabeen inay dib u midoobaan islamarkaasna la dhameeya khilaafka u dhexeeya labadaasi maamul ee hadda ku kala sugan magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug iyo magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee dhanka galmudug xildhibaanka oo sii hadlayay ayaa shacabka deegaanada galmudug ka dalbaday in la taageero daalada lagu nabadaynayo labada maamul ee halkaasi kula sugan islamarkaasna loo midoobo dhibaatooyinka dadka deegaanada galmudug ay wajahayaan islamarkaasna loo horseedo horumar ay dadka galmudug ay ku tallaabsadaan maya ereygaasi waa anagu waxaan ma aha ahlu sunnada ku yeelan doono in lasoo dhamaystiri doono baan liiska sheegnay ahlu sunna iyo anagu hadda isugu gacan banaanay ahlu sunna waxay qayb ka noqotay ayada oo wax aragtideeda waxay rabta ha ku salays ha ku salayso laakiin dowladdii dhexe la shaqaynteedii ayaan ku kala maqnayn oo aan ku kala aragti duwanayn oo annaguna aan kasoo horjeeday ayaguna ay is yidhaahdeen bal haddii wax ka soconaya bal dowladdii la shaqeeya marka annaga iyo ahlu sunna labaatan iyo toban midna ma kala yihiin ahlu sunna iyo anagu waanu heshiinay dowlad galmudug baanu noqonay sida aada iyadaba ka maqlaysana dowladda dhexe ayaa burburisay heshiiska isaga ah haddii ay dowladdu garowsato oo faragelinteeda inay kala baxdo ay aqbashana annaga iyo ahlu sunna halkii dowlad un baan nahay sidii hal dowlad un baana wax u wada dhisi doona haddii lahayd waana la gaarayaa taa maamulahaas diidaana iska soo horjeeda ayaa weli ka dhismaya deegaanada galmudug waxaana weli hadda dhiman maamulkii gacanta ku haysa dowladda federaalk soomaaliya kaasoo maalinta beri ah laga dhisi doono magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale gilaxaf oo xasna uu sheegay in guuldaro ay ku dhammaan doonto doorasho maalinta beri ah ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug shaqiibraan guureya oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo dhanka madaxweyne axmed ducaale gelixaaf ee dhowaan ay doorteen ayaa waxa uu guuldaro ku tilmaamay doorasho maalinta beriah ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug shaqiibraan guureya oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya xilligan guuldaro weyn ay kala kulmi doonto doorashada ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug taas oo gacanta ay ku hayso dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaasna halkaas ay ka dhalan doonaan dhibaatooyin xoog leh iyo dagaanka cankahadal ah oo dhex mara eelasunada ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya oo hadda ciidamo aad fara badan isugu keentay dhuusamareeb si ay u qabato doorasho aan xalaal ahayn oo uu sheegay in dhibaato ay kasoo wajahda dadka deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb shaqareen guraya oo la hadla radio cadaado ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in galmudug loo baahan yahay in xilliga waxa ka dambe isku tarsadaan islamarkaasna ay ilgooniya ku fiirshaan dhibaatooyinka galmudug ay wajahayso islamarkaasna laga dulqaadin dhibka ay galmudug hadda ay wajahayso dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay in xilligan waxa ka dambaysa iyadoo faraha ay ku wada dhibaatada galmudug ay wajahayso wuxuu sheegay in haddii aan loo mudon dhibaatadan hadda galmudug ay wajahayso dhibaato kale laga dhexli doono islamarkaasna galmudug lagu kala tegi doono haddii aan laiska joojin faragelinta iyo mabaadi'da dowladda federaalk soomaaliya ay kula dhaqmayso galmudugta uu sheegay in qariban tahay islamarkaasna lagu kala geynayo dadka deegaanada galmudug oo hadda ka dhismi doonta dhuusamareeb oo ah caasimada galmudug marka ayaa in dhuusamareebis doorato waxaa keenay wixii ka jiray oo la keenay kuwa aan wax lagu hallaysanin oo annagu aan naqaan oon ognahay waxay yihiin yaa la keenoo la yidhi waa lasoo magacaabay wasaaradda gudaha iyo waxay ka timid diyatilla soomaaliya haddee qofku inuu khibrad u leeyahay ama fahmi karo ama deegaanka uu mategi karo yaa muhima doorashadii saas taana waxay dhashay waxaan la mahadin maalinka hadda qodbadaydii oran ka hadlay halkaa uu diiday dhaliisha usoo jeediyey waxa uu sheegay haddaan galmudug waa daba qaban inay ku dambayn doonto waxaan cilinka mahadin waayo dowladda federaalka iyo beesha caalamka waa wadahadal kulley waa wada hadli doonaa annagaan hadda idaamiyeen idmaanaan aqoonsan lama aysan weli oranin doorashadaas wax saxa maba maba doorashadaas waa midda kasta ma dhibaatadii dadka shalay keeneen waa jaaliya doorashada wasiiradii dowladda iyo senataradii ka soo istaagaan ay leeyihiin murashax hebel baan wadanahay hebel ha loogu shubo oo senataradii inta meed iyo ay istaagaan dowladda federaalka socda ay leeyihiin lix bilood baa cidda aan la socono laga sii warqabaa inay hebel tahay marka ma taasaa yaan galmudug siyaasad uga dhignaayo mas-uuliyaddeeda annagu aan ku fiirsanaa marka
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa hubkudhigis iyo hub aruun ka bilaabay magaalada balanbale ee gobolkani galgaduud sida warkan ay mar kale ku faahfaahinayso hodan axmed cabdi ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa bilaabay inay hubkadhigis ay ku sameeyaan maleeshiyaadka ku sugan deegaanada ay saameynta ba-an ay ku yeesheen dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya meelaha ay ciidamadu ay ka bilaabeen aruurinta hubka sharci darrada ah ayaa waxaa ka mid ah degmada balanbale ee gobolka galgaduud oo deegaano hoos yimaada ay kusoo laalaabteen dagaal beeleedyo khasaare geystay gudoomiyaha degmada balanbale ee gobolka galgaduud jaamac hayle ayaa ciidanka xoogga dalka iyo nabad sugidda soomaaliya ku ammaanay doorka ay ku leeyihiin sugidda amniga waqooyiga gobolka galgaduud waxaanu xusay in guul weyn laga gaaray aruurinta hubka sharci darrada ah ee halista ku ahaa amniga deegaanada hoos yimaada degmada balanbale ee gobolka galgaduud
qofka qori lagu arko iyo qofkii la yiraahdo qofkuu soo fiiriyey waa la soo qabanhayaa waa la xirahayaa dadkuna iyagaa u hoggaansan oo telefoon soo dirahaya oo daraynahaya amniga marka arrintaas ayaantaan aad baan uga fiicannahay runtii dadka hubkeeda ma qaadin laakiin waa laga dhigay waxaa weeye odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo maamulka wacyigelin baa la sameeyey iyo ciidamada waxaa la yiri qof haduu qorigaada gurigaaga dhigo qofkii qori lagu arko waa laga qaadahayaa kii diidana waa lagu dirahayaa saxiix baa la siiyey ciidamada dadku iyagaa telefoon soo diraya waxay leeyihiin meeshaas waxaa waxaa maraya nin qori wata ciidan baa aadahaya qoriga ka qaadanaya qofkii laga qaadanaya lagu celin maayo laakiin dadka aan iyaga qoryahooda soo qaadan oo guryahooda dhigtay ciidamo gurigooda kalama soo baxayo mana aado wixii qori wata iyo wixii maaragtay faldambeen looga boqo baa la soo qabtaa taliska qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku howlan sidii nabadgelyo waarta looga gaari lahaa deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud oo ay kusoo laalaabteen dirirta u dhexeysa beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanada gobolkaasi galgaduud
wasaaradda tamarta biyaha maamulka hirshabeelle ayaa bulshada ku dhaal magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan hirshabeelle waxa ay ugu baaqday in ka digtoonaadaan isticmaalka webiga shabeelle ee mareed beledweyn sida warkan uu ku faahfaahinayo bashiir cabdulaahi casmaan isuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha maamulka hirshabelle ee gobolka hiiraan cawil maxamed jibriil ayaa ugu baaqay bulshada ku nool magaalada beledweyne inay ka digtoonaadaan isticmaalka biyaha webiga shabeelle asigoo ugu baaqay milkiilayaasha ceelbiyoodyada ku yaala magaalada beledweyne inay dadka ay siiyaan biyo nadiif ah maadaama cudurka shuhubiyoodka uu ka dilaacay magaalada beledweyne dhowaan maadaama ahay iskuduwihii wasaaradda biyaha ee dowlad goboleedka hirshabelle ee gobolka hiiraan waxaan ku howlanahay maalmahan hay-adihii ka shaqaynaya wooshka lasarka iyo dhammaan iyo maamulkii gobolka ilaa iyo heer degmo in ama ummadii oo dhibaataysan oo hadeertan shuumbiyod ku dhacay in macnaha aan wacyigelin sameyno ceelashii daawo lagu daro waxaa kaloo nagala shaqaynayo wasaaradda caafimaadka ee dowlgoboleedka hirshabelle oo iyadana dadaal muujin dadaal muuj dadaal aad iyo aad u muuqda ka qabatay xaggii helsiga macnaha daawada waxaan leeyahay dhammaan shacabka magaalada beledweyne ee afarta xaafadood ee degan waxaan ugu baaqayaa in buubiga shabeelle xaafadaha biyaha tubada ugu jiro in ay macnaha biyahaasi ay kaloriin iskaga daraan ama biyo ay kaloriin aan lahayn ceelka Saudiya ay nala soo xariiraan xafiiska ay la soo xariiraan ceel bixi karaana ma lahan anigoo fursadan qaaliga maanta ka faa'iideysana waxaan halkan baaq u dirayaa dhammaan milkiilayaasha ceelasha degmada beledweyne ama iskaashatooyinka degmada beledweyne laga bilaabo in biyo aan kaloriin lahayn ayna bixi karin tirada hadda macnaha saaka laga raray isbitaalka loo raray meesha karantiilka loo raray waxay ahayd afartan iyo saddex qofood waaye maamulkii gobolka gudda ayuu usoo saaray sidoo kale waxa uu sheegay inay wadaan dadaalo biyo nadiifa lagu gaarsiinayo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada beledweyne ee aan awoodin inay iibsadaan biyaha nadiifka ah howlo badan ayaa socdo oo looga hortegayo xaalada shumbiyoodka ee ka dilaacday magaalada beledweyne dadaalo dheereed baa- dadaalo dheereed ayaan u muujinay Eh, sanadkii tagay o dhan waa la hadlaynay Eh, ceel kasta oo ka shaqeeya degmada beledweyne kuluurin ayaan ku daraynay Eh, saacadba saacad kuluurin in ugu daranayaan kala balanay shaqaalaha macnaha ka shaqeynayo ama er- arrintaasi loogu ta- oo loo xil saaray oo wasaaradda ilaa iyo macnaha heerka macnaha washka lasarka hayadaha ka shaqeeya iyo waxyaaba badan ayaa macnaha iska kaashanaya maamulka heer degmo ilaa heer gobol waxaa qorshaysan dharkan ba- barakacayaasha ka wasaarad ahaan in meel kasta oo ay bi- ee dadku barakaceen anaka wasaaraddeena aan biyo aan gaarsiino sababtoo ah waxaa anaka aan ka shaqeynaa waxay tahay wasaaradda bi- ee minister of water and energy biyaha ayaan ka shaqeynaa wixii biyo la-aan uga soo cabda in aan biyo aan gaarsiino Eh, hadda tusaale ahaan dadka shumbiyoodka ayaan ku howlannahay Eh, ilaahay subxana watacaala cudur- cudur- cudurka ummadda ha dhaafiyo anaku dadaal baan leenahay laakiin ilaahay subxana watacaala ayaa dhaafi karo laakiinse waxaan maantay eh, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan halkan baaq ugu dirayaa milkiilayaasha ceelasha degmada beledweyne iyo shacabka ee degmada beledweyne ceel aana bi- kaloriin le- biyo kaloriin lahayn inaysan cabin ceelkii biyo kaloriin soo diya ay nala soo xiriiraan malkiilayaashana afar iyo labaatan saacadood inay biyaha ay bixinayaan ay ku diraan kaloriin warka habeenintaas ayuu caaw ku dhan yahay warka habeen caaw waxaa soo saaray maad nuur axmed iyo cumar raxmed muraaxime suxayfa anigoo xasan ayaa idin warrameyden waxaana farsamaynaya saaxiibkay haashim axmed cumar iyo sidoo kale sharmaan ka suuley intaan warkan warka xigdib u kulmi doono waa bahda warka habeen wadale habeen wanaagsan